bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wclى alih وasxaabih ajmaciin fasl albayaan tasyiru mushkili min aljaliyi wa huwa waajib clى الnabiyi إida uriida fahmh whuwa bma min اdaliili muطlqa yajlu cama wbayana alqasiru min xayثu الsanad aw اdalaalة clى ma yuctamad wأwjibana cinda bacضi cilma إida wujubu di اlkhafaaءi cama wاlqwl wاlficlu ida twaafaqa fanmi lbayaana liladii qad sabaqa wain yazid ficluhu falilqowli intasab wاlficlu yaqtadii bila qaydin طalb wاlqowlu fi اlcagsi huwa اlmubayinu wa ficluhu takfiifu fiihi bayinu taأhuru اlbayaani can waqti اlcamal wuquucuhu cinda اlmujizi ma xasab taakhiiruhu lilاxtiyaaji waaqicu wabacduna huwa lidaka maanicu waqiila bimanci bima kalmuطlaqi uma bicagsihi lada lbacdi intiqi wajaa'izu taakhiiru tabliiqin lahu wa dar'u maa yukhsha abaa tacjiilahu wa nisbat ljahli lidii wujuudin bima yukhasisu min almawjuudi faslun albayaanu hada maxaluh huwa bayaan tasyiiru mushkilin mushkilka yeelidii weeye min aljaliyi waxyaabaha muuqda mid ka mid ee laga yeelo wa huwa tasyiirkaana waajibun waajib weeye cala nabiyi nabigu waajib ku yahay idaa uriidda marka la doonayo ayuu waajib yahay fahmuhu fahankii wa huwa bayaanka xaasilun wuxuu ku xasilayaa bimaa shay yajluu feedaya alcamaa qarsoonida feedayo min addaliili daliil xaaluu yahay mutlaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka albayaan ee shay kasta oo in la caddeeyo u baahan wixii caddeeyo ayaa bayaan la yidhaahdaa waxaa la caddaynaya wuxuu noqon karayaa caam wuxuu noqon karayaa mutlaq wuxuu noqon karayaa daahir wuxuu noqon karayaa mujmal wuxuu noqon karayaa mansuukh waxyaabahaasoo idil adilada caddaynayso ayaa waxaa loo yaqaanaa mubayin mid wax caddaynaya wey caddayntaasina bayaan ayaa la yidhaahdaa oo khasisida caamka la khasisaa waa bayaan caddayn weeyaan la caddaynayo muraadka iyo maqsuudka la caddaynayo mudlaqa qaydidda la qaydaa bayaan weeye daahirka macnihiisi in laga leexiyo macna macnihii soo dhowaa in laga leexiyo macno baciid ee loo leexiyaa bayaan weeyaan oo annagii soo qaybinnay oo faasid iyo saxiix iyo faasid iyo usoo qaybinnay lacib nasakha soo socda ayaa la mid ah oo aayadani muxkam inayan ahaynee mansuukh ay tahay wixii caddeeyaa naskani muxkam inuusan ahaynee mansuukh yahay wixii caddeeyaa bayaan weeye maya bayaanku wuxuu gelayaa shay kasta oo caddeen u baahan haddaba bayaan tacriifkiisa ayaa laba wejla isugu khilaafsan yahay wejka musanifka uu maray qismaduu saddex ka dhigaya oo wuxuu leeyahay nasku saddex qayb ayuu u qaybsamayaa nas la bayaaniyey iyo nas aan la bayaaninin iyo mid aan bayaan iyo mubayan midna ahaynoo muxuu ahaa bayaanno aan lagu sheegi karin mujmal iyo waxyaabahaa sida aan lagu sheegi karin markii hore waa iska cadda sida ayuu u qaybiyey oo wuxuu leeyahay miaal lafdigii mujmalka ahaa ama daahirka ahaa macnihiisii soo dhowaa inta laga leexiyo macno fog haddii loo leexiyo leexintaa bayaanku haddii aan macnihiisii la leexinin ama mujmalkii aan waxba la sheegin ee macnihiisii aan la caddaynin dee mujmalooye lama bayaaninin oo mushkilnimadiisii ayuu baaqi ku yahay lafdigan hadduusuba markii horeba mushkil ahaynee iskaba caddaa hadduu iska caddaa bayaanno lagu tirin maayo mushkilna lagu tirin maayo midnaba ma aha sidaa ayuu u jeedaa oo waa tasyiiru mushkilin min aljaliyi bayaan waxaa la yidhaahdaa shay mushkil ahaayoo la caddeeyo kaasaa bayaan la yidhaahdaa hadduu iska caddaa markii hore ka waran bayaan ma aha kaasi sidaa ayuu u jeedaa qismada kale waxay leedahay maya qismadu waa unaa'iye oo labay u qaybsantaa lafdigani inuu iska cad yahay macnihiisa markuu cad yahay mujmalkaluu sii caddaynaya oo mushkil buu caddaynaya ama ma caddaynaya sidiisu isaga cad yahay iyo lafdiga macnihiisa inuusan caddaynun la caddaynin labadaasay qolo u qaybinayaan laakiin musanifka waddadaa kale ayuu maray wuxuu leeyahay bayaanku rasuulka waajib buu ku yahay calayhi salaatu wasalaam waayo nusuusta isaga ayaa lagu soo dejiyey inuu fasiraana waajib bay ku ahayd waxyaabihii tafsiir u baahan inuu caddeeyo laazim bay ku ahayd sida tabliiqaba waajib ugu yahay rasuulka hadduu waxaa waajib ku ah bayaan wuxuu ku waajibayaa shaygan mubayanka ah la bayaaninayo fahankiisa marka mukallaf lagu yahay in la fahmaa haddii mukallaf lagu yahay wey oo in la fahmaa maxaa mukallaf loogu yahay in lagu camalfalaa la rabaa waa sida salaadoo kale ama in la fatwoodaa la rabaayo oo la sheego waxaa jira adigaa inaad ku camalfasho waxaan lagaa doonaynin laakiin inaad fatwooto lagaa doonayo sida xaydka oo kale he adi ninaad tahay xayd kuguma dhaco iyo nifaasoo kuguma dhaco oo waxaad ku camalfali ma aha laakiin fatwa lagaa doonayaayo dee inaad fatwootaa lagaa rabaa marka rasuulka inuu bayaaniyo arrinka fahankiisa la doonayo waajib wey shayga haddaan fahankiisa la doonaynin ka warran iimaan mutlaqaa la doonayaa in la rumeeyo oo keli ah laakiin in macnihiisa la fahmo oo lagu camalfalo ama la fatwoodo maba la doonayo kaa inuu bayaaniyaa laazim kuma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida kayfiyaadka sifaadka rabbi weeye subxaanahu wa tacaala wamaa bihi ista'hara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi atriq waa annagii shalay soo marray kayfiyada sifada rabbi sida uu ugu sifoobay qaabka uu ugu sifoobay garashadeeda mukallafba laguma aha waayo shay in la fatwoodo la doonayana ma aha wax lagu camalfalayana ma aha kaa rasuulka inuu bayaaniyaaba laazim kuma aha bayaan maxaa keena shay kasta oo macno caddaynayoo deliila weliba mutlaqa mutlaq wuxuu u jeedaa deliilka ka la bayaaninaya iyo ka wax bayaaninayaan isku derajo ha noqdaan ama ha kala derajo sarreeyaan hal meel ha lagu wada sheego ama yaan lagu wada sheegin farqi ma leh deliil wax shay kastoo wax bayaanin karo ayuu bayaanka ku ansaxaya xataa qariino iyo mafhuum iyo waxoo dhan ayuu bayaanka ku ansaxaya mafhuumka dee in badan baan soo marrayoo waxaa ka mid a layulwaajidi dulmun yajuusu cirduhu wa cuquubatuh ninkii deenka qabay inuu meermeeriyaa asagoo wax bixin karaa waa dulmi cirdigiisa in lagu xadgudbo ee lana dhibo oo la xidho waa bannaan tahay waxaa khasisaya oo bayaaninaya qowluhu tacaalaa walaa taqul lahumaa uffin walaa taqul lahumaa uffin mafhuumkeeda oo ah waalidka yaan la dhibin ee ninka deenka kaa qaba waalid hadduu yahay far masaari karti cirdigiisana kuma xadgudbi kartid inaad dhibtaana kuma bannaano mafhuumkaasaa khasisaya hataa mafhuum sidaa wuu u khasisaya waxyaabahaas ka hadlaya tasyiiru waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay huwa bayaanka tasyiiru mushkilin mid dhehgalmay ka yeelidiisa weeye min aljaliyi waxyaabaha muuqda mid ka mid ee laga yeelo macnihiisa daahirka uu yahay wa huwa bayaanka ama tasyiirkaasi waajibun waajib weeye cala nabiyi nabigu waajib ku yahay waa goorma idaa uriida waa marka la doonayo fahmuhu mushkilka fahankiisa haddii la doonayo weeyaano lilcamali ow lilfatwa loo doonayo in la fatwoodo ama lagu camalfalo wa huwa bayaanka xaasilun wuxuu ku xasili bimaa wixii min adaliili daliilka bimaa wixii yajluu feedayo alcamaa qarsoonida feedayo min adaliili daliil xaal uu yahay mid daliil macnaa wixii wax ku tusu u jeeda xataa qariinana allah ka dhigo muطlaqan xaal uu yahay daliilkaasi mid la iطlaaqay mulaqa isagaaba fasiri doonaayo kan wax bayaaninaya iyo kan la bayaaninaya isku derajo inay yihiin waxba laazim ma aha wabayana alqaasiru min xayu sanad aw idalaalatu cala maa yuctamad wabayana wuxuu caddeeyaa alqaasiru kii gaabnaa min xayu meel asanadu sanadka xaadir uu yahay kii ku gaabnaa aw idalaalatu dalaalada meel ay joogto kii ku gaabnaa wuxuu caddeeyey kii ka xoog badnaa calaa maa shay buuna ku caddeeyey yuctamadu la cuskanayo yacni wuxuu leeyahay mubayinka wax bayaaninayo iyo mubayanka la bayaaninayaa isku derajo haddii ay yihiin alla sahal mubayinka hadduu derajo sarreeyana alla sahal oo sunna ayaa la bayaaninayaayo qur'aan baa bayaaniyey qur'aanka ka derajo sarreeya saxiix waay ama sunna aaxaad ayaa la bayaaniyeyoo sunno mutawaatira bayaanisay dhib male kaasi sidoo kale waxaan dhib lahayn mubayinka wax bayaaninaya hadduu derajo hooseeyo oo mubayankaa derajo sarreeya qur'aan mutawaatira ayaa la bayaaninaya waxaana bayaaninaya de qur'aanku waa mutawaatir waxaa bayaaninaya xadiiu laaxaad xadiiu laaxaad qur'aanka xataa mutawaatirka aaxaadka qur'aanka ka sarreeya xadiiu laaxaadna min baabi alowla maca daalika inuu bayaaniyaa waa la ogol yahayo isku sanad inay noqdaan waxba laazim maaha sidoo kale dalaaladooda lafteeda inay siman tahay laazim ma aha oo mantuuq ayaa la bayaanin karayaayo mafhuum baa bayaanin kara mantuuqa iyo mafhuumkana dee mantuuqa yaa xoog badan sida ayuu u jeedaa wa bayana wuxuu bayaaniyey alqaasiru kii gaabnaa ayaa wax bayaaniyey min xayu min xayu sanadi in la yidhaahdo la idaafeeyo haalib ma aha walaa taraa xayu suhaylin taalican najman yudii'u ka shihaabi laamican baytu shaacirka ibnu caqiirku keeni jiroo kale xayu suhayli xayu oo jumle in loo idaafeeyo la aqooni jiray hal ismi mufrad in loo idaafeeya marar bay dhacdaa ma badna sidaa in la yelo waa bannaan tahay in maahay assanadu mubtada laga dhiga khabarkii la xadfo jumlada mudaafu ilayhi laga dhigaa waa sida fiican laakiin shaarixa wuxuu icraabayaa sidaa hore laga xooga badan yahay wabayana wuxuu caddeeyey alqaasiru kii gaabnaa ayaa wax caddeeyey min xayu sanadu min xayu meel ayuuna ku caddeeyey assanadu sanadka mawjuudun uu joogo sanadka meeshuu joogo ayaa looga xoog badan yahay alqaasiru kii gaabnaa dhe min xayu meel ku gaabnaa assanadu sanadka mawjuudun jooga uu joogo aw idalaalatu ama dalaalada ay joogtuu ku gaaban yahay calaa maa yuctamadu sida la cuskanayo ayuuna ku caddaynaya وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عامة وأوجبن واجب النيهون علما علمي واجبي عند بعض بعض أكتوذ كو واجبي إذا وقتيين واجبي عامة عام أون نغضو وجوب ذي الخفاء قرصون إذا كانوا صاحبك واجبي ديس عامة يعني وحكا هذا ليا صوبا أن الدين كي سند كو قابنا أما الدلالة كو قابنا مثل حق بدن وبيان كريا قول بوحو ليا مي شيء قال الله بيانين يا مشكل كأه hadduu caam yahay wax ummadoo dhan laga wada doonaya haddii uu yahay waxa bayaaninayaa waa inuu noqdaa mid sanad ahaan kula siman ama ka sarreeyo wax ka hooseeya ma bayaanin karayo waa salaadoo kale hee salaadda ummaddoo idin ayaa wujuubkeeda caam uu ku yahay soo maaha xadiid aaxaade ma bayaanin karayo waa aqiimu salaata aqiimu salaata waa mujmal bayaan buuna u baahan yahay xadiid aaxaade ma bayaanin karayo aayad qur'aani waa inay bayaanisaa ama cala alaqal xadiid mutawaatir waa inuu bayaaniyaa sidaa ayay qaar yidhaahdeen laakiin qowl daciifi weeyaan waa laga xoog badan yahay wa awjibanna waajibini yahowni cinda bacdin qolo agtooda waxaad ku waajibisaa cilman cilmi waajibi yacni cilmi wuxuu u jeedaa shayga wax bayaaninaya waa inuu noqdaa mutawaatir oo yaqiin faa'iidaynayo idaa camma waa hadduu caam noqdo wujuubu dilkhafaa'i qarsoonida kan u saaxiibka waajibidiisa hadday caam tahay weeye cam waalqowlu waalficlu idaa tawaafaqa فرمي البيان للذي قد سبق وإن, وإن يزد فعله فللقول انتصب والفعل يقتضي بلا قيد طلب والقول إيه والفعل إذا توافقا مرك إسوافقا فرمي النسبة البيان بيان نسبة للذي كي النسبة قد سبق هرمني وإن يزد هدو زيادة وفعل فعل أي زيادة وتا فانتصب ونسبة شكت بيانكم للقول قولكم ونسبة شكت والفعل فعلنا يقتضي وحو كينيا بلا قيد قيد لأنت وحو كينيا طلبا دونيتان والقول قول هو أسقى المبين والقول قول في العكس حاله كسويه هو قولك المبين كان عضين إياه وفعله رسولك سبعين تيسا التخفيف فضلين بين تخفيف كمد عدويان فيه فعلك أيك عدي هكذا وحقاد ليه مشكل أيا سو أروري بيان أباهن mushkilkii bayaanka u baahnaa ayaa waxaa ka daba yimi laba arrimoodoo caddaynaya qowl iyo ficil mushkilkii ayaa rasuulka wuxuu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qowl iyo ficil labada waa ku caddeeyey labadaa midkee mubayin noqonaya qoolkaa mubayina se ficligaa mubayina laba u kala saddex saddex u kala qaad qowlka iyo ficliga ee wax bayaaninaya mubayanka daba yaallo inay siman yihiin iyo qowlka inuu ziyaado wato iyo ficliga inuu ziyaado wato saddexdaasaa loo qaybinaya haddii ay siman yihiin hadba midka horreeyaa wax bayaaninaya qowlka iyo ficla qowlka rasuulka iyo ficliga rasuulka midka horumaray kaasaa mubayina kan dambena waa tawkiidinaya miaal wa aqiimu salaata nas weeyaan soo arooray isla markaana mujmal ah oo bayaan u baahan ilaa salaada qaabka loo tukanaya ragcadaheeda iyo shuruudee caddayn bay u baahan tahay rasuulka marku wuxuu ku caddeeyey qowl oo musii'u salaatii buu salaadda u saxay oo sidaa u tahaaro qaaday sidaa u tuko qur-aanka aqriyo sidaa u rukuuco ku xasilo musii'u salaatii buu qool ugu bayaaniyey marna ficli buu ku bayaaniyey oo intuu sameeyu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli haddii ay sinnaadaan oo musii'u salaatihi sida uu ugu caddeeyey iyo ficliga siduu u sameeyey ee u tukaday rasuulka haddii ay siman yihiin labadooda midkii horreeya aayadda bayaaninay kan dambena kaa unbuu tawkiidinaya waa yahay mid hadduu ziyaado wata ka waran kan ziyaadada wata mooye kan kale ayaa mubayina wax bayaaninaya qoolkaa ziyaado wataa ficligaa mubayina ficligaa ziyaado wataa qoolkaa mubayina haddaba kan ziyaadada wata mooye kan kalaa mubayina kan ziyaadada watana intan zaa'idka ah rasuulka ay khaas ku tahay inta zaa'idka ah rasuulkay khaas ku tahay miaal rasuulka wuxuu amray ficliga in la sameeyo ficligii ee la ama qur'aankaaba amray ficligii la samayni lahaa ayuu rasuulka wuxuu ku bayaaniyey qowl qowl markuu ku bayaaniyey ayuu ficlina ku bayaaniyey haddana ficliga ee qolku mid- midkii doonaaba ha horreeyo ficligii buu wax ku daray intuu qowlka ku bayaaniyey wax ka badan ayuu ku daray hee intan ka waxa horta wax bayaaninayo qowlka aan siyaadada wadanin wey ficligan siyaadada wataa intan zaa'idka rasuulkay khaas ku tahay wax annagana laga doonaya ma aha rasuulkay khaas ku tahay waajib iyo sunno midkay doonta ha u ahaato oo waxaa ka mid ah yacni miihaal jacli la garan karo ee fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i aayad qur'aan wey jaarib marka la eego aayaddu mujwal bay noqonayo haweenku cadadka laga guursanayo haddayan aayaddu caddaynin inkastoo markaa aayaddu abay raacisay laakiin haddayan caddaynin ka soo qaad rasuulka haddii uu dhihi lahaa afar naagood guursada afar naagood ha la guursado asna sagaal uu guursaday hee ficligiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka badan yahay qowlkii uu ku bayaaniyey qowlka ayaa mubayin noqonaya waxa wax bayaaninayo oo waxa inaan guursanno la doonayo waa inta uu rasuulka noo sheego intan zaa'idkana asagay khaas ku tahay waa yahay soomka ka soo qaad ee soom ayaa waajib nagu aho qur-aanka shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aan waajib buu nagu yahay rasuulka wuxuu noo sheegay soomkaasi in ee, ay waajib tahay qaabka loo soomayo wisaalna uusan jirin oo maalinkii sidaad u sooman tahay habeenkii inaad ku xidhiidhisaa inayan bannaanayn isla markaa asagu wisaal buu sameeyey hee ficligan uu sameeyey wisaalka asaga ay khaas ku tahay waajib ha ku ahaado ama sunna ha u ahaado bilcagsi qoolkiyaa ziyaado wata ficligiina ee muxuu ahaa ficligii ayaana ka gaaban ficligaa mubayina may waxaan u jeedaa qoolkaa ziyaado wata qoolka ziyaadada wataa mubayina waa khalday taasaa khalday qoolka ziyaadada wataa mubayina ficliga rasuulka uu sameeyey oo qowlkiisii qayb ka miduu rasuulka ka tegey qaybkaa uu ka tegey asagaa khaas ku tahayoo takfiifan lahu wey asagaa loo fududeeyey ama annaga ee xaq annaga qowl ahaan intan uu ku fasiray ee ziyaadada wadataa taasaa mubayina intaas ujeedaa dad ama waxoogaa khalday waalqowlu waalficlu qowl iyo ficli idaa tawaafaqa markan ay iswaafaqayaan waxaa ka horeeya mubayankii la bayaanin lahaa mushkilkiiyaa horey loo sheegay mushkilkiibaa marka waxaa dabadhacay qowl iyo ficliga rasuul ka sugan marka haddii ay iswaafaqaan oo isla eg yihiin hadba kan horeeya mubayina sidaas u jeeda waalqowlu waalficlu idaa tawaafaqaa markay iswaafaqaan fanmi u nisbee albayaana bayaan waxaad u nisbaysaa liladii kan sabaq- qad sabaqa hormaray kaasaa mubayina wain yazid hadduu ziyaado ficlun ficli baa ziyaaday qoolkii inbuu ku sheegay laakiin ficligii rasuulkaa ficli ku daray islaamihii sagaalka u guursadoo kale fantasaba wuu nisba sheegtay bayaankuu lilqowli qowlku u nisba sheegtay ficligan uu ziyaadiyey ka warran walficlu ficligana yaqtadii wuxuu keenayaa dalaban doonitaan rasuulka laga doonayo bilaa qaydin iyadoon waajibnimo iyo sunnanimo lagu xihaynin midku doona ha noqo oo rasuulka ay khaas u tahay oo laga dalbayaa siyaadadaas ficliga sidaa ayuu u jeedaa waalqowlu qowl filcagsi xaal uu ku sugan yahay markii hore waxaa ziyaadada watay ficliga soo maaha hadda qowlkii baa ziyaado wata waalqowlu qowl filcagsi xaal uu ku sugan yahay walmubayinu qowlka ziyaadada wata mubayina wa ficluhu rasuulka samayntiina attakfiifu fududayn wey attakfiifu fududayn fiihi ficliga la fududeeyey bayinu wacdihi oo rasuulkaa loo fududeeyey oo laga takfiifiyey sidaa ayuu ujeeda تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع تأخر البيان بيان دبدعدي عن وقت العمل عمل كوقته وكذب دعا وقوعه دعتان كيسة عند الم... عند المجيز وكل ما حصل ما بوصل حسنين تأخيره دبدعدي سال للاحتياج إلى الاحتياج باهي انت لقى قاري ودبدعه واقع مثل عيونه وبعضنا قار كنغنا هو تأخير كاسي مانع من ديدن وبعضنا قار كنغنا مانع من ديدن هو تأخير كا مانع من ديدن وي لذاك تأخير كاسو ديدن يحي. يعني ولا هي قاعدة waxaa jirta usuuliye ah isla markaana mutarida yani wax khilaafi uusan ka jirin sida musanifka uu ishaaray qaacida waxa weeyaan taakhiru albayaani can waqti alxaajati laa yajuusu fii xaqihi calayhi salaatu wasalaam arrin loo baahan yahay markaa in la sameeyaa la doonayaayo wakhtigii lagu camalfali lahaa ayaa la taagan yahay mujmal baa soo arooray daahir ayaa soo aroorayoo daahirnimadiisa aan loo jeedin nas baa soo arooray mansuukhna weeyaanoo naasikhii in la sheegaa loo baahan yahay wakhtigii lagu camalfali lahaana waa la taagan yahay bayaankii in la dibdhigoo wakhtigaa loo baahan yahay laga dibdhigaa weligeed ma ayaan dhicin wax jirana maha rasuulkana uma bannaana calayhi salaatu wasalaam waayo yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayk waxyaabaha waajibka ku ah inuu gaarsiiya bayaanka ka mid ah oo weliba wakhtiga camalfalka uu taagan yahay laazim weeye rasuulka inuu sheego mas'aladaa waa muttafaq laakiin waxaa mukhtalafa jaa'izun caqlan ma yahay mise hayru jaa'izin caqlan inayan sharci ahaan u dhicin waa la isla ogol yahay oo rasuulka wax loo baahnaa markaa in lagu camalfalo caddayntii inuu kala daahu uusan caddaynin markii lagu camalfali lahaa taa weligeed ma ayan dhicin waa la isla ogol yahay laakiin caqli ahaan caqliga ma suuraysan karaya bacdi waxay yidhaen maay maay caqliga maba fahmi karo waxaas shay loo baahnaa wakhtigii loo baahnaa caddayntiisa ha laga dib dhaco caqli ahaanna jaa'is uma aha qolkaasaana raajix wuxuu loo badan yahay qolana wa bacdu qolana wuxuu leeyahay waa way dhici kartay yidhaahdeen waa bannaan tahay caqli ahaan caqliga waa bannaynaya wakhtigii loo baahnaa in laga dib rido taa waa isla garanaya mas'ale labaad uu sheego afar qol isugu khilaafsan yahay mas'alada labaad waxa weeye ee mushkilkii bayaanka u baahnaa wakhtigii lagu camalfali lahaa ma ahayn wakhtiguu soo arooray oo mushkilka la isu sheegayey camalfalkiisidii iyo wakhtigii lagu camalfali lahaana weli aan la gaarin markaa la sheegayo bayaanka in laga dibdhigo oo ilaa wakhtilxaaja loo dibdhigaa ma bannaan tahay afar qol ayaa la isugu khilaafsan yahay afartii buu rabaa inuu sardiyo qolo waxay yidhaahdeen way bannaan tahay mutlaqa waana sida raajixa ah oo shaygii mushkilka ahaa wakhtigii la isu sheegay uu soo arooray lama bayaaninin laakiin markii lagu camalfali lahaa ayaa la bayaaniyey oo camalka uu taagan yahay baa qolka raajixa ah waxaana uu daliilee dee salaadihii la waajibiyey shan salaadood ayaa samada lagu soo waajibiyey leylatlisraa lama fasirin lamana sheegin rasuulku wuu la soo noqday calayhi salaatu wasalaam isagoon loo caddaynin salaaddii duhur markay gashaan loo caddeeyo jibriil u yimid hee markii loo sheegaya lama bayaaninay bayaankii waa la dibdhigay ilaa waqtilxaaja ama ilaa waqtilcamal ayaa loo dibdhigay jaa'is waaye laba saddex qooloo kale lagu soo wadaa ta'ahurulbayaani bayaan dibdhici can waqtilcamali camalka waqtigii uu ka dibdhaco wuquucuhu dhicitaankiisa oo sharciyan uu u dhaco cinda almujiizi kuwa bannaynaya xataa caqli bay ku bannaan tahay qolyaha lahayn laftooda ma xasala wuquucaasi muusan dhicin oo sharci ahaan uma dhicin caqli ahaan way u bannaan tahay qolay yidhaahdeen taakhiiruhu bayaanka dibdhigii lilixtiyaaji ila alixtiyaaji baahida inta laga gaaraya in la dibdhigaa waaqicun mid dhacay wey wa bacdunaa qaarkanaga qool labaad wey huwa ta'khiirka maanicun wuu diiday yacni bacdina waxay yidhahdeen ta'khiirka ma bannaan qolo waxay yidhahdeen muطlaqan ilaa waqtilcamal in la dibdhigaa waa bannaantay waa qolka raajixa qolona muطlaqnimay u diideen ma bannaanay yidhahdeen in la dibdhigo wa bacdunaa qaarkanaga maanic huwa ta'khiirkaasi maanicun mid diidaya weeye huwa lima lidaaka maanicun lidaaka wa bacdunaa qaarkanaga huwa ta'khiirka ma huwa bacdiga dheh sax waa khaldan wa bacdunaa qaarkanaga huwa bacdiga maanicun mid diida weeye lidaaka taakhiirkaasuu diidaya huwa iyo lidaakaasan halgan ku hemay waa kaa waqiila bilmarci idaa jaahum amru min allah min qoladii uu taqsiga ka fuuloo kala noqday waidaa xaahum ayagoo le baa la arkay waqiila bilmanci bima kalmutlaqi uma bicagsihi lada lbacdi intiqi waqiila waxaa la yidhi bilmanci diida bimaa shay la diidoo kalmutlaqi mutlaq oo kale ah uma bicagsihi kaa dabagedigiisa uma diq hadal bicagsihi ku hadal lada lbacd yacnii shaygii mushkilka ahaa ee bayaanka u baahnaa ilaa waqtilcamal in loo dibdhigo oo waqtilwuruudka bayaanka laga dibdhigaa ma bannaan tahay laba qoolaan hadda soo marray qool mutlaqa way bannaantahay uu yidhi qoolkaasaana raajix ah qoolna mutlaqan ma bannaanuu yidhi laba qooloo kaloo halka sheegaya labadaa qool qool wuxuu ku tafsiiliyey muctasile niman la yidhahdaa iska le qoolkaasi oo weliba abulxuseyn ilmuctasili nin la abulxuseyn ilbasriy ilmuctasili nin la yidhahdaa ka imaama oo wuxuuna ku dhisayaa madhabkii muctasilada ee baatilka ahaa ee ahaa ataxsiinu wataqbiixu alcaqliyeyn wuxuu yidhaha shaygani hadduu daahir leeyahay oo shayga bayaanka u baahan waa shay daahir iyo ta'wiil leh ta'wiilka dambe iyo macnaha dambe ayaa maqsuuda macnaha daahirkee soo dhow maqsuud ma aha hadday arrintu sidaa tahay lama dibdhigi karo oo markuu soo arooro markiiba waa in bayaankii la raaciya hadduu daahir lahayna mujmal caadi uu iska yahayna waa la dibdhigi kara oo maxaa farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxa weeyaan buu leeyahay mujmalka inaad garan weydaa jahli basiidaa ku sugan jahliga basiidkana bini aadamka dee caadiba u leeyahay waa asalkiisa wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an jahli asli waaye oo shaygaan inaadan garanaynin inaadan garanaynin aad is og tahay wax la og yahay wey taa caadi waaye ee haddiise baye muxuu ahaa shayga bayaanka u baahan uu daahir leeyahay isla markaa aan laguu sheegin oo mubayinkii aan la raacinin daahirkan inuu maqsuud yahay ayay kula noqoni daahirkiina maqsuud ma aha hee macnihii muraadka ahaa ee loo jeeda jaahil baad ka tahay inaad jaahil ka tahayna isma ogin marka jahli murakaba waayo hee jahli murakabana wax kuwa ruuxa in lagu ridaa ma bannaano saasuu u wadaa macnihii oo shaygan daahirkiisa in loo jeeda ay kula noqonay daahirkiina looma jeedo nin wax garanayaad isu haysat jaahil baadna tahay jahli murakab laba jahli baa isdul saaran aa waxaas wax bannaan ma ah muctasile waddadaasi ka baxeen qol afraad wuxuu leeyahay kaa cagsigiisu ka dhigay oo wuxuu yidhaha daahir hadduu leeyahay bayaanka in la dibdhiga waa bannaan tahay hadduusan lahaynna ma bannaana sababku waxa weeye hee daahir hadduu leeyahay macna la fahmi karo lagu camalfali karuu leeyahay waa yahay haddiise mujmal uu yahay macnihiisa maba la fahmayo mar haddaan la fahmaynin in la bayaaniyaa waajiba afartaa qowl ayaa ku jirta takhiiruhu dibdhigiisa lilixtiyaaji ila lixtiyaaji loo dibdhigaa waaqicun mid dhacay wey wa bacdunaa qaarkanaga maalikiyadu u wadaa bacdiga huwa bacdigaasi maanicun wuxuu diiday lidaaka taakhiirkaasuu diiday waqiila waxaa la yidhi bilmanci diidda bimaa shay la diido kal mutlaqi mutlaqa la mid ilaa mutlaqa daahir buu leeyahay moogtahay uma bicagsihi uma ntiq ku hadal bicagsihi mutlaqa cagsigiisa ku hadal manciga lada lbacdi qola agtoodana wajaa'izun taakhiiru tabliiqin lahu wadar'u maa yukhshaa abaa tacjiilahu wajaa'izun mid uu bannaan yahay weeye taakhiiru tabliiqin gaarsiin ee dibdhigiddii lahu bayaankii gaarsiintiisa la dibdhigo wadar'u maa shay reebiddii yukhshaa laga cabsanayana abaa wuxuu diidayaa tacjiilahu dadej halkan wuxuu ka hadlayaa sideedaba ma bannaan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dibdhigo bayaanka sababka uu u dibdhigayna ay tahay ilaa waqti alxaaja ma bannaan tahay ha waa bannaan tahay yacni naskii wuu soo arooray inuusan hadda sheegin tabliiqi naskii ma uusan sheegin mar dambe inuu ummadda u sheego waa bannaan tahay markaasba waqtigii lagu camalfali lahaa hadduusan joogin arrin labaad waxaaba dhici kartaa markaa naska in la sheego inayan bannaanayn oo mamnuucba ay noqoto naskii waa soo arooray rasuulkii waa loo sheegay laakiin haddeer ummadda inuu u sheegaa laa yajuus ma bannaano mar dambe inuu u sheegaa waajibka taa lafteedaa dhici karta hadda sheegidda la sheegaya mafsada haddii ay ka xasili inuu dibdhigaa waajibku ee markaa inuu sheegana uma bannaana miiaal fardan wa taqdiiran hadday dhici lahayd casrigii maka la joogay ee makiga oo rasuulku intuusan hijroonin jihaad haddii la sharciyeen lahaa oo arrintu markaa ay soo aroori lahayd in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu in allah iyo aayadahaasi muxuu ahaa udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu ha dagaalameen hadday soo aroori lahayd waxaa waajib ahaan lahayd markaa inuusan ummadda u sheegin rasuulku he marka hadday dagaalameen hilfaha loo qaadi lahaa waa ay yarahayeene markay hijroodaan kadib inuu sheegaa waajibi lahayd saas u jeedaa markaa wajaa'izun mid uu bannaan yahay weeye taakhiiru tabliiqin gaarsiin dibdhigiddii lahu bayaanka uu dibdhigo wa dar'u maa shay celintii yukhshaa laga baqayo celin uu celinaya darteeda abaa wuxuu diidayaa dar'iga tacjiilahu tabliiqa dadejintii marka in wax la sheego oo la soo dadejiyo ayuu diidayaa dar'igaasi yacni reebitaan wax laga cabsanaya la reebayo ayaa wuxuu horjoogsanayaa tabliiqa markaa in la dadejiyo wa dar'u maa shay celintii yukhshaa laga baqayo amaa wuxuu diidi tacjiilahu tabliiqa dadejintii wanisbat ljahli lidii wujuudi bimaa yukhasisu min almawjuudi wanisbat ljahli jahli u nisbayntii lidii wujuudin joogid mid u saaxiibe loo nisbeeyo bimaa shayna uu jaahil ka yahay yukhasisu wax khasisayo min almawjuudi waxyaabaha jir uu ka mid yahay halkana wuxuu ka hadlayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nas bayaan u baahan oo mushkila ayaa soo arooray wuu bayaaniyey hadduu bayaaniyey dadkii la joogay asxaabtiisa oo dhan xabad xabad inuu u sheego miyaa ku waajiba oo bayaankii inuu intuu gaarsiin karoo da la joogtay asxaabtiisa oo dhan mid mid inuu u gaarsiiyo teleefon u dirya iyo si ay noqotoba ma ma laazim bay ku tahay mahaya mahaya laazimku ma aha rasuulka inuu qaar u sheegaa laazimku ah waxaa dhici kartaa wixii mubayinka ahaa ee bayaaninayay mushkilkani bacdi asxaabta ka mid a inayna war ka hayn jaahilna ay ka yihiin bal waxaa dhacday aqrabu ee qowmihi dadkiisa ruuxii ugu sii ugu dhowaanta badnaa ayaa bayaanka qaar jaahil ka ah faatima bintu rasuulillaahi radia allaahu canha waxay jaahil ka ahayd oo ayan garanaynin waxay garanaysay oo soo gaaray yuusiikum ullaahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn owlaaddu inay dhexal leedahay ambiyada inaan la dhexlaynin bayaankaasi ma uusan soo gaarin sidaa darteed aabbaheeda markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam abibakare waxay ka dalabtay oo weydiisatay inuu dee isagaa khilaafada hayay inuu dhaxalkii siiyo inaan loo sheegay markii dambe oo rasuulkaas sidaa yidhi la yidhaahdo marka bayaankii bacdi asxaabta ka mida waa ka jaahil noqon karayaan oo faatimaa jaahil ka ahayd oo cabbaas binu cabdimutalib oo rasuulka adeerkii ahaa ayaa jaahil ka ahaa wanisbatu ljahli jahli u nisbayntiisa lidii wujuudin joogid mid u saaxiibe loo nisbeeyo bimaa shayna uu jaahil ka yahay yukhasisu mushkilka khasisayo min almawjuudi waxyaabaha jira ayuu ka mid yahay wallahu aclam sala allahu wasalam